بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo maanta yuhuudda looga dilay magaalada khaza iyo afhayeenka muqaawamada oo sheegay in tobankii maalin ay la soo dhaafay ay gubeen boqol gaari mas-uuliyiin amerikaan ah oo wadahadallo aan toos ahayn la yeeshay iiraan si ay uga fogaadaan iskudhacyo toos ah oo dhex mara maraykanka iyo shiicada sawiro cusub oo dayax-gacmeedku uu ka qaaday khaza oo muujinaya yuhuudda oo doonaysa deegaan khad cagaaran ah inay ka samayso bartamaha jidda midowda yurub oo ku dhawaaqay inuu soo gebagabeeyey howlgalladii ashahaadalla dariirnimo uu ka waday dalka maali muddo kow iyo toban sanno ah kadib kooxaha muqaawamada filistiin oo dagaalka ay kula jiraan sahaynada u adeegsanaya habab casri ah oo ay ka mid tahay sirdoon heer sare ah qodobada kale aan maanta barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha senegaal oo markiisii ugu horreeyey dhaleeceeyey saldhigyada ciidanka faransiiska ee waddankiisa haddaba senegaal ma waxay qaadaysaa dhabbihii ay mareen dowladaha neejar maali iyo burkina faso xogo dheeraad ah oo laga helayo macluumaadkii beenta ahaa ee warbaahinta reer galbeedka ka gudbiyeen bilowga dagaalka khaza jo baidenna sida weynu u rumaystay maxaan ka naqaannaa dalalka soo saara maaddada fiddada caalami ahaan maxaase ka jira in fiddadu ay tahay maaddada ugu badan ee loo adeegsado soo saaridda qalabyada tiknolojiyadda iyo nidaamyada korontada qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa rogaal celinta ciidanka yuhuudda ee duulaanka magaalada khaza ayaa dhabarka loogu saariyey guuldarrooyin waaweyn oo aysan filaynin xoogaga muqaawamada filistiin ayaa isbuucii labaad oo xiriir ah dagaallo culus uga jira xaafada ka tirsan magaalada khaza iyo deegaanka istaraatiijiga ah ee rafax dagaalladii dhacayay isbuucii lasoo dhaafay ayaa ahaa kuwo wax badan uga duwan iska horimaadyadii siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay khaza marka laga eego khasaaraha soo gaaraya ciidanka cadowga iyo xaddiga dagaaladaasi iyo deegaanada ay ku fideen howlgal gaar ah oo xoogaga muqaawamada maanta ay ka fuliyeen guri ku yaala bariga rafax ayay ku dileen ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan ciidanka yuhuudda war rasmi ah oo ka soo baxay cisudiin al kasaam ayaa lagu sheegay in xoogagooda weerar si aad ah loo soo qorsheeyey ay ku qaadeen guri ay yuhuuddu gabaadsanayeen kadibna ay halkaasi ku dileen shan iyo toban askari abuu cubayda oo ah afhayeenka militari ee muqaawamada ayaa kelimad cusub uu ujeediyey wuxuu uga warramay natiijooyinkii ka dhashay dagaalladii ka dhacay xaafadaha zaytuun iyo jabaaliya halkaas oo madaxyada looga guray labaatameeye ka tirsan ciidanka yuhuudda wuxuu xaqiijiyey in toban maalmood gudahood ay muqaawamadu boqol gaari ka gubeen ciidanka gumaysiga yuhuudda isagoo adkeeyey in muqaawamadu ay isku diyaariyeen maxraka ay cadowga ku dhiigbixiyaan abuu cubayda wuxuu soo hadal qaaday sida xoogaga wax iskacaabinta awood ugu yeesheen inay dagaalka u dhabar adeegaan ayna goor hore u diyaargaroobeen dagaal wakhti dheer qaata soddon iyo laba isbuuc oo laga joogo bilaabashada howlgalka duufaanta laksa muslimiintuna ay si adag isaga caabiyeen ayuu cadowga mar kale soo galay furin cusub oo ah aagga rafax yuhuuddu waxa ay malaynayaan wax ka duwan ayay kala kulmeen xaafadaha rafax jabaaliya iyo azaytuun abu cubayda ayaana ku digtay halaagga ciidanka yuhuudda ka soo gaaray howlgalladii u dambeeyey فكما توعدنا العدو في كل مره انه حيثما يطمح الى تسجيل نصر او انجاز سيجدنا امامه فان هذا ما حدث ويحدث كل يوم فها هو جيش العدو sidaan cadowga mar kasta uu guudinay meel kasta uu ka raadinayo guul wuxuu naga helayaa hortiisa taasina waa wax dhacay isla markaana dhacaya maalin kasta kanina waa ciidanka cadowga oo ku dhex jira fashil iyo iskurxayaac oo go'aansaday toban maalin ka hor inuu bilaabo cudwaan dhulka ah oo ka dhanna rafax xayu zaytuun ee koonfurta magaalada khaza iyo jabaariye oo dhacda waqooyiga qidaaca isagoo u malaynaya hadaf fudud balse wuxuu mar kale lugaha la soo galay jaxamada dagaalka lana kulmaya iska caabin uusan la kulmin tan iyo markii uu soo qaaday duulaankiisa dhinaca dhulka ah mujaahidiintu waxay casharo lamaylaabaanuha uga dhigeen bariga rafax ka hor inta uusan soo gelin iyo markii uu soo galay kadib xaafad xayu zaytuun waxay madaxada uga gurayaan askartiisa iyo saraakiishiisa waxayna halkaasi ku dilayaan saraakiisha ugu darajada sare ee ciidanka cadowga tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhinaca dhulka ah mukhayamka jibaariya iyo magaalada jibaariya wuxuu cadowgu ku dhedhamiyey qayb ka mid ah kartida mujaahidiinteenna welina waa kuula kulmaya dil dhaawac jumlo ah iyo burburinta gaadiidkiisa mujaahidiinteena waxaa u suura gashay muddo toban maalin gudahood ah inay beegsadaan boqol gaari oo kala duwan kuwaasoo ay ku jiraan taangiyo gaadiidka ciidanka daabulo iyo cagafcagafyo kuwaasoo lagu beegsaday dhammaan dhinacyada ay dagaalladu ka socdaan قتلا واصابه لجنوده بالجمله وتدميرا واستهدافا لالياته وقد تمكن مجاهدونا خلال عشره ايام من استهداف مئه اليه عسكريه صهيونيه مختلفه بين دبابات وناقلات وجرافات في كافه محاور القتال ciidanka yuhuudda ayaa xasuuq bahalnimo ah ka geysanaya magaalada khaza isagoo si jamaaci ah u gumaadaya dadka rayidka ah sida ay tahay reer khazana kama qaadin wax aanan ka ahayn hal adayg sugnan iyo geesinimo afhayeenka ayaa soo hadal qaaday in muqaawamada oo adeegsanaysa qalabka dagaalka oo aad u liita ay haddana ku guulaysteen inay hor istaagaan ujeeddooyinka cadowga ayna dhulka dhigeen isla weynidiisa haynada ugu dambayntii wuxuu bogaadiyey shacabka muslimiinta reer filistiin ee sida haliyeynimo uga qayb qaadanaya dagaallada socda sida shacabka ku dhaqan deegaanada daanta galbeed oo iska horimaadyo aan kala joogsi lahayn kula jira cadowga sahyuuniga ah isagoo si gaar ah ula hadlayey shacabka reer khaza ayuuna yidhi ختاما يا اهلنا يا شعبنا ان ما يقدمه مجاهدونا من بطولات gebagabadii ehelkeena shacabkeenow waxa ay samaynayaan mujaahidiinteena oo ah geesinimo iyo haliyeynimo iyo waxa uu bixinaya shacabkeena oo ah nafhurnimo waa kuwo sii weynaanaya maalin kasta waana waxay ku faanaan jiilasha iyo madraso ay wax ku bartaan ummadaha sugnaanta iyo nafhurka ay samaynayaan shacabkeena iyo muqaawamadeenna waa mid ka dhabaynaysa bishaarada nebiga sala allahu calayhi wasalam waana mid idiin sugnaatay daa'ifadan mansuurada ahay ee dabka gacanta ku haysaa iyadoo la kulmaysaa waxaanoo dhib gardaro iyo khudlaan ah ciribta dambe ee sabarkiina ehelkeenow ma noqon doonto ilaa sabar iyo faraj mooye idanka alle waxaad allaah ka iibsateen oo ah nafaf iyo dhiig daahir ah natiijadiis waxay noqon doontaa nasri iyo dulli u soo hoyda cadowgiina ee ku bishaaraysta ballanqaadka rabbaaniga ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون تقبل الله شهداءنا الابرار وشفى جرحانا الميامين وفك قيد اسرانا الاحرار وجمع شمل اهلنا في كل مكان وانه لجهاد نصر او استشهاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi shaybaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah canaawinta ugu xiisaha badan ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna waa wargeyska alqudus al carabiya ee fadhigiisu yahay waddanka ingiriiska wargeyskan waxa uu daabacay maqaal ku saabsan mas-uuliyiin amerikaan ah oo wadahadallo aan toos ahayn la yeeshay dowladda iiraan si ay uga fogaadaan isku dhac mubaashar ah oo dhex mara maraykanka iyo shiicada wargeyska ayaa sheegay in laba mas-uul sarsare oo ka socda xafiiska joe baiden ay toddobaadkan wadahadallo aan toos ahayn la yeesheen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda iiraan kuwaasi oo ku sugan waddanka cumaan waxayna dhinacyadu gorfeeyeen qodobo dhowr ah oo ku dulwareeganaya sidii looga fogaan lahaa isku dhac toos ah oo mandiqadda ku dhex mara teheraan iyo washington sidoo kale wuxuu wargeysku sheegay in shirka u dhexeeyey mas-uuliyiinta ka kala socday labadan dowladood ay diiradda saareen qiimeynta cawaaqibka ka dhalan kara weerarada iiraan iyo xulafadeeda ku sugan mandiqadda iyo walaaca maraykanka ee ku aadan barnaamijka nukliyarka iiraan kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta iiraan ay si toos ah u shaacinayeen wadahadalladan ay u dhaqaaqeen la taliyaha sare ee joe baiden u qaabilsan bariga dhexe iyo kusiimaha ergeyga maraykanka ku matala iiraan ayaa la soo wariyey inay noqonayaan wadahadalladii ugu horreeyey ee dhex mara teheraan iyo washington tan iyo bishii janawari kolkaasi oo wadaxaajoodkan la mid ah uu ka dhacay isla waddankan cumaan isniintii lasoo dhaafay ayay eliyaaso ahayd markii xildhibaan ka tirsan xukuumadda teheraan uu si rasmi ah u shaaciyey in dowladdiisu haysato nukliyer balse siyaasadoodu tahay in la shaaciyo oo keliya inay haystaan bambooyin ay ku soo saari karaan hubka waxgumaada aragtidayda waxaan ku guulaysannay hubka nukliyerka balse si rasmi ah uma shaacinayno taasi waxay la micno tahay siyaasaddeena in aan haysanno bambooyinka nukliyerka ayuu yidhi xildhibaankan oo lagu magacaabo axmed bakhshiyeesh maahir waad mahadsan tahay wargeyska inoo xiga waxa uu noqonayaa limonde oo ka soo baxa dalka faransiiska waxa uu daabacay maqaal uu ku lafaguraya sida ay waxba kama jiraan u tahay eeddii ay yuhuudda u soo jeediyeen kooxaha muqaawamada filistiin ee ahayd in kooxuhu ay toddobadii oktoobar laayeen carruur yaryar oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa afartan waxaa qoraalka wargeyska ugu horreyn lagu sheegay in yuhuudda si ay u faafiyaan brobagandadan ay adeegsadeen qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka iyo xitaa siyaasiyiin magac ku dhex leh saaxada siyaasadda caalamka waxa uu sidoo kale limonde sheegay in maamulka yuhuudda markii uu been abuurkan ku dhex faafiyey warbaahinta reer galbeedka iyo tiisuba uu haddana u soo jeestay dhanka maraykanka si halkaasna uu uga helo madax ka hadasha arrinkan waa uuna ku guulaystay ayuu yidhi wargeyska oo muddo kooban kadib waxay kaamirooyinka caalamku soo qabanayeen hogaamiyaha xukuumadda washington oo leh kooxaha muqaawamada reer filistiin waxa ay madaxa ka jireen carruur yaryar oo aanan lahayn wax dembi ah oo xitaa waan arkay sawiradooda wargeyska ayaa ugu dambayn daaha ka rogay isaga oo soo xiganaya xafiiska warfaafinta maamulka yuhuudda inaysan waxba ka jirin sheekada afartanka carruur ayna tahay wax lagu doonaya in lagu sumco dila kooxaha wax iskacaabinta reer filistiin enmaahiro dabcan maqaalkan waxa uu qayb ka noqonaya kuwo horey loogu caddeeyey waxba kama jiraannimada dacaayadan ay yuhuudda ku faafiyeen baraha internetka weliba iyagoo adeegsanaya sawiro lagu sameeyo artificial intelligence ama caqliga macmalka ah lehna waa carruurtii ay sida arxanka daran u xasuuqeen kooxaha wax iskacaabinta reer filistiin eliyas waad mahadsan tahay wargeyska inoo xiga waa washington bost ee ka soo baxa waddanka maraykanka wuxuu wargeyskan daabacay sawiro uu khaza ka qaaday dayax gacmeedka kaasi oo muujinaya deegaan khad cagaaran oo uu maamulka gumaystuhu doonayo in uu ka dhisto bartamaha marinka khaza kaasi oo dherarkiisu dhan yahay lix kilomitir magaca deegaanka uu ula baxay maamulkan ayaa ah netsarim kaasi oo dib ugu noqonaya mandiqada lagu deegaameeyey dadka sahyuuniyiinta ah oo ku taala jidka xeebta ah ee marinka khaza kaasi oo qayb ka ah mashruuc uu horey u bilaabay ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda ariel sharon kaasi oo ahaa in marinka khaza loo kala qaybiyo qaybo ay maamusho yuhuudda sawirada uu qaaday dayax-gacmeedku waxay muujinayaan ciidamada isugu yeeray israa'il oo xoojiyey wujuudkooda marinka dhistay saldhigyo militari qabsaday dhismayaal rayid ah burburiyey dhammaan guryaha u dhow halka ay doonayaan inay deegaanka khadka cagaaran ka sameeyaan kooxaha wax-iska caabinta filistiiniyiinta ee dagaalka adag kaga jira marinka khaza ayaa ka bixitaanka maamulka gumaystaha ee qorshihiisan deegaanka cagaaran ka dhigtay dalab asaasi ah oo ay ku xirayaan wadaxaajoodka lagu gaari karo xabadjoojinta kaasi oo ugu dambeyntii fashil ku soo idlaaday wargeyska dhankeyga ugu dambeeya eliyaasow waa wargeyska lagu magacaabo haaratas ee ka soo baxa deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haystaan wuxuuna wargeyskan daabacay in kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay u adeegsadaan hab sirdoon muuqaalada ay iska soo duubaan ciidanka yuhuudda ee ku sugan gudaha khaza taasi oo kooxahaasi ka caawisa inay qaadaan weeraro waxtar leh oo ay la beegsadaan saldhigyada ciidanka yuhuudda iyo goobaha ay ku sugan yihiin ee ay ku soo bandhigaan muuqaalada ciidanka yuhuudda ayaa ilyaaso waxay si joogta ah u adeegsadaan baraha bulshada oo ay ku soo gudbiyaan burburka ay u geysanayaan khaza iyo goobaha ay kaga sugan yihiin muuqaaladii u dambeeyey ee ay baahiyeen muqaawamadu waxaa lagu arkayey dagaalyahanadooda oo ka soo dhex baxaya godad ku dhex yaala goobaha ay saldhigyada u adeegsadaan ciidanka yuhuudda eliyaasow taasina waa mid lagu ogaaday tixraac lagu sameeyey muuqaalada ay ku baahiyeen ciidanka yuhuudda baraha ay bulshada ku wada xidhiirto sida uu sheegayo wargeyska haaratas meyru aad baad u mahadsan tahay qodobka ugu dambeeya ee dhankeyga xiga waxa uu noqonayaa mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa waddanka maraykanka ayaa waxa uu daabacay maqaal uu uga warbixinaya hadal saacado ka hor ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka senegaal ninka lagu magacaabo cusmaan soonko waxa uu ninkan xilli uu ka hadlayey shir ka dhacay caasimadda waddankaas ee daaka uu ku daleeceeyey joogitaanka ciidamada faransiiska ee waddankaas isagoona sheegay in wujuudkooda halkaas uusan u soo kordhinayn waxaanan ka ahayn dhaqan xumo soonko ayaa layaab ku tilmaamay sababta ay senegaal ay weli faransiiska ugu sugan yihiin ayna ugu leeyihiin xarumo ciidan iyadoo in ka badan lixdan sano ka hor ay ka qaateen waxay ku sheegeen xornimada dhanka kale waxa uu sheegay in faransiiska iyo reer galbeedka kaleba ay senegaal doonayaan inay ku sii baahiyaan dhaqamo ay ka mid yihiin l g b t-ga iyo in ninka keliya uu guursado hal haweenay ah xitaa haddii uu awoodo hanti ahaan inuu maareeyo xaasas badan taasina ay dhib ku tahay bulshada waddankan oo uu guurkoodu badan yahay ninkan oo dhowaan la doortay ayaa caan ku ah maahirow kasoo horjeesiga askarta faransiiska ee ku sugan waddankiisa iyo xitaa dalalka kale ee dhaca galbeedka afrika waxa uuna doorashadiisa maalmo ka hor ka soo baxay xabsi ku yaalla waddankaasi dabcan sida aan ka warhayno wujuudka reer galbeedka ee galbeedka afrika waa mid sii xidada siibanayo saansaanta hadda ka muuqata senegaalna waa mid shabahda waddamadii ay horay uga baxeen ciidamada faransiiska sida naiger maali iyo burkina faso waxaana la filan karaa in wujuudka faransiiska ee senegaal uu kusoo biyo shuban doono in harcad uu isaga qalab qaato waddankaasi aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen elyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan ururka midooda yurub ee ka qayb qaadanaya dagaalka shahaadala diriirnimo ee ka socda waddanka maali ayaa maalinkii shalay ee jimcaha ku dhawaaqay inay si rasmi ah u soo gebagabeeyeen howlihii militari ay u joogeen dalkan ku yaala galbeedka afrika baraasalis ayaana iclaamisay in kow iyo toban sanno kadib ay ka lugan laabanayso galbeedka qaaradda afrika howlgalka midooda yurub ee dalka maali ayaa bilowday sannaddii waxaana ujeeddada uu ahaa inay tababaraan ciidanka xukuumadda bomaako oo loo diyaarinayay inay ka hortagaan waxa loogu yeero argagixisada howlgalka ayaa ka koobnaa ilaa toddoba boqol oo askari oo ka kala socday ku dhowaad labaatan dal oo yurub ku yaalla ka hor inta aan si weyn loo dhimin tirada askarta taasi oo ka dhalatay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex qaraxday xukuumadda boomako iyo saaxiibadeedii hore ee reer galbeedka sideeddii mey ee bishan midooda yurub ayaa ku dhawaaqay in howlgalka aan la kordhin doonin sababo ku aadan xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee meeli ka jirta xumaanshiyaha xiriirka dowladaha reer galbeedka iyo kuwa galbeedka afrika iyo dhammaadka wujuudkooda militari ee galbeedka qaaradda ayaa waxaa sabab u ah adgembiyadii militari ee dhacayay tan iyo sannaddii labadii kun iyo labaatan saraakiisha militariga ee inqilaabka ku qabsaday talada ayaa xiriiro cusub la samaystay dowladda ruushka iyagoo u arkayay badiil buuxin kara booska reer galbeedka maadaama xukuumadda baariis ay ishor istaagtay inqilaabyadaasi dalalka maali naijer burkina faso ayaa gebi ahaanba ciidanka faransiiska ka ceriya dalalkooda dhabbahaas ayaana hadda u muuqda mid ay qaadi doonaan dowladaha jaad iyo senegaal kadib markii ay ka dhaceen isbeddello maamul oo waaweyn كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa dalalka soo saara maaddada fidada caalami ahaan maxaase ka jira in fidadu ay tahay waxa ugu badan ee loo adeegsado soo saaridda qalabyada tiknolojiyadda iyo nidaamyada korontada warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir xajmiga waxsoosaarka fidada ee caalamka ayaa gaaray shan iyo labaatan kun sideed boqol iyo soddontan sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyadoona hoos u dhacday boqolkiiba hal marka laga hadlayo sanadkii ka horreeyey ee labada kun labaiyo labaatanka si laga soo xigtay sahanka fidada ee caalamka sanadkan hadda socda ee labada kun afar iyo labaatanka kaasa uu soo saaray macadka alfidda ee fadhigiisu yahay magaalada washington waxaa la filayaa in dalabka caalami ahaan ee fidada uu gaari doono sanadkan aan ku guda jirno hal dhibic labo bilyan oo sino arrinkaas oo la sheegay in maadada uu ka dhigayo mid ka mid ah labada mustawa ee ugu sarreeya heerarka macdanta qaaliga ah ee adduunka waxsoo saarka dhanka adeegyada warshadaha iyo farsamada ayaa lagu tiriyaa in dhiirigelyo muhiima u yihiin korarka ku yimid dalabka fidada oo caalami ahaan sii xoogeystay waxaana la filayaa inta lagu guda jiro sanadkan in uu qidaaca macdanta uu gaaro heerar sannadeed cusub oo aada u sarreeya waana sida warbixin ay soo saareen ku sheegeen kooxda macadka alfidda ee fadhigiisu yahay maraykanka marka laga hadlayo ahmiyadda macdanta qaaliga ay fidada u leeyihiin waxay ugu yeeraan kacdoonka afraad ee farsamada oo ay kala jeedaan horumarinta teknolojiyadda waxay macdantu noqotay mid ka mid ah aaladaha muhiimka u ah adeegyada casriga waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaysa ahmiyadda ay fidada ku leedahay kacdoonka farsamada iyo sidoo kale waxsoo saarka waxaana kasoo muuqatay warshado badan oo muhiim ah sababo ku aadan duurka ay ku leedahay korontooyinka iyo kuleelka arrinkaas oo ay kaga horeyso macaadinta kale konton boqolkiiba waxaa fidada loo adeegsadaa warshadeynta culus teknolojiyadda horumarsan isgaarsiinta taleefanada casriga nidaamyada korontada ee gaadiidka soolarada warshadaha dabdhaliyayaasha nukliyeerka iyo bitariyada waxaa sidoo kale loo adeegsadaa daaweynta ilkaha kaamaradaha wax sawira iyo qalabka lagu ceebeeyo alaabaha xamuulka ee daafaha caalamka macadka arrimaha fidada ee maadadan ugu magacdaray macdanta aan sinaba looga kaaftoomi karin sababoo la xidhiira baahiyaadka ku aadan waxtarkaas iyo tayadeeda waxaa xargaha sii goosta dalabka la xidhiira macdantan iyadoona sanadka saddexaad oo xidhiir ah uu dalabka fidada ka badan yahay sahayda suuqa taala iyadoo xusid mudan tahay in hoosudhac boqolkiiba soddon ah uu ku yimid suuqa adduunka kaasoo lagu sheegay kii ugu sarreeyey abid sanadkii lasoo dhaafay filashooyinka iyo saadaalinta ayaa muujinaya in kacdoonka u dhexeeya adeegyada suuqa ee fidada iyo heerka uu gaarsiisan yahay dalabka ay sii xoogeystaan toddoba iyo toban boqolkiiba marka loo eego korarka isa soo taraya ee dalabka warshadaha iyo soo kabsashada farsamada dahabka waxaa sidoo kale la filayaa in dalabka farsamo ee fidada uu sanadkan gaari doono sagaal boqolkiiba si uu u noqdo mustawe cusub oo albaabada u fura heerar kale oo uu yeesho dalabka fidada ee ku socda waddamada caanka ku ah soo saaristooda haddaba ma jiraan cawaamil saameyn ku yeelan kara suuqa fidada ee sii kobcaya sanadkan labada kun afar labaatanka waxaa la filayaa in saameyno dhowr ay ku habsadeen filashooyinka la xidhiira korarka fidada inta loo guda jiro sanadkan labada kun afar labaatanka waxaa loo badinayaa in ay sii socdaan caqabadaha joogtada ah oo ay ku jiraan ciladaha sanadihii hore haystay suuqa fidada sababuu ku aadan mashaariicda cusub ee macdanta iyo caqabadaha soo wajaha maareynta gaar ahaan waddamada soo saara macdanta sida mexico oo la kulanta caqabadahaasi taas oo dhanka kale lagu tiriyo waddanka ugu horreeya ee soo saara macdanta cad ee caalamka waxaa intaas sii dheer xiisaha juqraafiyeed ee ka taagan caalamka gaar ahaan waddamada loogu yeero bariga dhexe iyo latiin amerika arrimahaas ay la sheegay inay suurtagal tahay inay kordhiyaan halisaha ay wajahayaan silsiladaha sahayda kuwaasoo sii xoojinaya walaaca dhanka ganacsiga sida ay goor dambe xustay barta f x s haddaba waa kuwa tobanka dal ee ugu horeeya marka laga hadlayo dowladaha soo saara fidada ee caalamka ogaanshaha dowladaha ugu badan ee soo saara fidada waxay maalgashadayaasha ka caawinaysaa in ay fahan dhammaystiran ka helaan go-aanada sahminta iyo horumarinta ee ay shirkaduhu qaataan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in waxsoo saarka sarreeya ee fidada waddan gaar ah uu muujiyo qaababka wax loogu farsameeyo macdanta ama haraad tayo sare leh oo waxtar yeesha kuwani waa muuqaal guud oo ku aadan waddamada ugu muhiimsan ee soo saaray fidada sanadkii labada kun iyo labaiy labaataanka sida laga soo xiganayo bayaanaad ka soo baxay hay-adda sahanka geolojiga ee maraykanka waddanka ugu horeeya caalami ahaan soo saaridda fidada waa mexico kaas oo sanadkii labada kun iyo labaiy labaatanka wax soo saarkiisu dhammaa lix kun iyo saddex boqol oo tan waxaa ku xiga shiinaha oo xilligaas soo saaray saddex kun iyo lix boqol oo tan waddanka saddexaad waa biiro ee ku yaala qaaradda ameerikada waqooyi waxaana wax soo saarkiisa fidada uu gaarayay saddex kun iyo boqol tan waxaa tartiib ahaan kusoo xiga saddexdaasi dal waddamada tashili austraaliya poland bolivia ruushka maraykanka iyo argentiin argentiin ayaa ah dalka ugu dambeeya tobanka waddan ee ugu horeeya ee soo saara fidada ugu badan caalamka waxaana wax soo saarkeeda sanadkii labada kun iyo labaiy labaatanka fidada uu ahaa siddeed boqol iyo afartan tan mitrig kuwaasi waxay ahaayeen dalalka ugu horeeya ee soo saaridda fidada caalami ahaan haddaba waa kuwe tobanka waddan ee dhoofiya maadadan ganacsi ahaan marka laga hadlayo guud ahaan caalamka xajmiga ganacsi ahaan suuqa fidada ee caalamka ayaa gaaray soddon dhibic afar bilyan oo dollar sanadkii labada kun iyo labaiy labaatanka waxaana ka ganacsiga fidada uu guud ahaan tijaarada caalamka ka yahay dhibic saddex boqolkiiba kuwani waa liiska waddamada ugu badan ee dhoofiya fidada gaar ahaan tobankii dal ee ugu horreeyay sanadkii labada kun iyo labaiy labaatanka waxaana adeegyada ay dhoofiyeen lagu qiyaasayaa dollarka maraykanka waxaa xusid mudan in waddamadani aysan ahayn kuwa saameyn ku leh wax soo saarka fidada hase ahaatee ay ku tiirsan yihiin dib u dhoofinta iyo ka ganacsiga gaadiidka sida hong kong tusaale ahaan waxaa ugu horeeya dowladahan shiinaha oo macdanta uu dhoofiya ay dhan tahay saddex dhibic toddobaatan iyo shan bilyan oo dollar ingiriiska oo isna dhoofiyey saddex dhibic laba bilyan mexico ee iyadana sii dhoofisay laba dhibic afartan iyo sagaal bilyan oo dollar jarmalka waa waddanka afraad ee dowladihii ugu horreeyey sanadkii labada kun iyo labaiy labaatanka marka laga hadlayo dhoofinta fidada wuxuuna dhoofiyey fido dhan hal dhibic toddobaatan iyo shan bilyan oo dollar waddanka shanaad oo maraykanka wuxuuna dhoofiyey fido lagu qiyaasay lacag dhan hal dhibic lixdan iyo sagaal bilyan oo dollar kuuriyada koofureed oo iyadana dhoofisay qiyaas ahaan hal dhibic lixdan iyo sagaal bilyan oo dollar oo fidada ah switzerland ayaa ka mid a dowladaha tobanka ah waxayna dhoofisay hal dhibic lixdan iyo lix bilyan oo dollar waddanka sideedaad waa jabaan oo dhoofiyey fiddo lagu qiyaasay hal dhibic lix bilyan oo dollar kazakhistan waxay dhoofisay hal dhibic konton iyo shan bilyan oo dollar oo fiddo ah nambarka u dambeeya ee tobanaad waa hong kong oo isagana dhoofiyey fiddo qiyaasteedu ahayd hal dhibic soddon iyo kow bilyan oo dollar ugu dambeyn tobanka dal ee ugu horeeya ee soo degsaday fidada caalami ahaan labada kun labaiy labaatanka wuxuu liiskooda u kala horeeya sida tan maraykanka wuxuu soo degsaday fido lacag ahaan gaaraysa shan dhibic siddeetan iyo kow bilyan oo dollar waddanka labaad waa kanada oo soo degsaday saddex dhibic toddobaatan iyo toddoba bilyan oo fido ah saddexaad waa hong kong qiimaha lagu qiyaasay fidada ee soo degsatay ayaa gaaray laba dhibic sagaashan iyo shan bilyan oo dollar waddanka afraad waa ingiriiska wuxuuna waddankaas soo degsaday laba dhibic soddon iyo saddex bilyan oo dollar oo fido ah dalka shanaad waa turkiga wuxuuna soo dhoofsaday fido qiimaheedu yahay hal dhibic sagaashan iyo shan bilyan oo dollar switzerland waa hal dhibic siddeetan iyo afar bilyan jarmalka waa hal dhibic siddeetan iyo laba bilyan oo dollar oo fido ah hindiya waxay soo degsatay fido qiyaasteedu ahayd hal dhibic soddon iyo laba bilyan jabaan waa waddanka sagaalaad tobanka dal ee ugu horeeya caalami ahaan ee labada kun iyo labaiy labaatanka soo degsaday fidada waxaana ay soo degsatay qiimo dhan hal dhibic afar bilyan oo dollar oo fidada ah waddanka ugu dambeeya waa shiinaha kaas oo qaybkaha dalalka sii dhoofiya islamarkaana soo degsaday fidada waxaana lacagta uu ka bixiyey soo degsashadu ay ahayd hal dhibic hal bilyan oo dollar marka laga hadlayo filashooyinka ku aadan ascaarta fidada laga bilaabo sanadkan ilaa labada kun iyo soddonka wuxuu mas-uul ka tirsan macadka fidada uu sheegayaa inay rumaysan yihiin in fidada uu ku imaan doono isbeddel dhanka ganacsiga ah ayna dhici karto in ascaarteeda ama qiimaha la kala siisto halkii uusina uu gaaro soddon dollar arrinkaasoo dhanka kale lagu sheego heerkii ugu sarreeya tan iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey dhanka sicirka fidada ayaa gaaray waqti xaadirkan toddoba iyo labaatan dollar halkii uusina oo qiyaas ahaan u dhigma tira u dhexaysa siddeed iyo labaatan ilaa kow iyo soddon garaam marka laga hadlayo mawaasiinta wax lagu kala cabiro waxay falanqeeyaashu sheegayaan in fidada ay suurtagal tahay in qiimaheeda uu sii ahaado mid ka koreeya afar iyo labaatan dolar halkii uu sino inta lagu guda jiro sanadkan labada kun afar iyo labaatan waxaa sidoo kale la filayaa in celceliska sicirka fidada ee sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatan uu ka sare maro lix iyo toban boqolkiiba marka loo barbardhigo sanadkan hadda socda ee labada kun iyo afar iyo labaatan si uu u gaaro lacag ka badan soddon dolar waxaana isbeddelkaas loo sababeynayaa dalabka warshadaha ee joogtada ah oo safka hore kaga jira cawaamisha isbeddelka ku keenaya suuqa fidada ee caalamka sidoo kale waxay khubaradu filayaan in faa'iidooyin waaweyn ay ka timaado fidada inta lagu guda jiro sanadka labada kun iyo lix iyo labaatan waxaana celceliska qiimaha halkii uu sino u gaari doonaa soddon iyo saddex dolar sida ay sheegeen waxay sidoo kale filashooyinku muujinayaan in fidadu ay gaarto heerarka ugu koreeya celceliska sanadlaha ah inta laga gaarayo labada kun iyo soddonka xilligaas ay suurtagal tahay in qiimo ahaan ay fidadu ku dhowaato konton iyo afar dolar si laga soo xiganayo khubrada iyo falanqeeyaasha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصير guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها